عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل كلي عاوى أحاديث ما أبواب بان iskaga kay xidhan oo aan ka baqanaya haddaan su-aali yar furo in abwaabta qaariyo kala hadhaan ee habeen dambe aan dib dhigan doonaa taas insha allahu tacaala wuxuu yihi musanifku raximahu llahu tacaala baabu man adraka min alfajri ragcatan ay baabu bayaani xukmi man bal wuxuu baabaysan yahay caddayntii xukumka uu yeelanayo man shaksi adraka gaadhay oo haleelay min alfajri salaadii subax ragcatan ragcad waa waqtigeedii oo markuu ragcad tukaday ayaa waqtigiiba baxay cadceeddu ay soo baxday bal marka arrinku muxuu noqonayaa xagga marka la eego waqtiga haleelkiisii iyo salaadaas iyadana wuxuu kaba yeelayo waayo waqti nahyibaa bilaabmaya markaasi in waxaanan soo aragnay xadiidka uu inoo soo celin doono dee ama uu keeni doono walow dariiq kale iyo duruq kale uu inoo soo kordhin doono waa xadiid aynu casarkii kusoo maray bal markaasna casarkii iyo dee fajrigiina waa isla xukumuun xukumkan casar ku ogaanay unbaa halkan inoo imanaya ee bal taas buu baabkeedii oo wuxuu ihi musanifku xadaثna cabdالlahi bn maslamta can maliki can zayd bni aslama can caطaaءi bni yasaari wacan busr bni saciidi wacan اlacraji yuxadiثuunahu can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaala sanadku waa dadkii noo soo aynu horeba usoo arki jirnay marka zayd ibnu aslam baa wuxuu xadiidkan ka warinayaa isaga maalik baa kasii warinaye cadaa ibnu yasaar iyo bisr ibnu saciid iyo acraj macnaha saddexdoodaba xadiidka waa ka maqlay uu ka warinaya markaa saddexdooduna yuxadisuunahu way u waramayeenoo isaga macnaa waxay uga warameen can abi hurayrata abi hureyray ugaba warameen oo saddexdooduna waa asxaabtii abu hureyra bal markaasi dee acraj hawsii axaadiid badnaada marka la eego abu hureyre axaadiidiisa markan eegne can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi man adraka ninka gaadha min asubxi subaxa kaba gaadha ragcatan ragcad oo waa min salaati subxi weeye salaadii subax buu ragcad ka haleelay qabla an tadluca shamsu cadceedu intaanay soo bixin faqad adraka subxa salaadii subax ruuxaasi ama salaadii uu gaadhay waqtigeedii oo waqtigii salaada waa gaadhay waman adraka ruuxa haleela ragcatan ragcad min alcasri salaada casar ragcad ka gaadha afarteedii ragcadood buu ragcad qabla an taqruba shamsu cadceedu intaanay dhicin markaasna sade markuu ragcad dhammaystay baa saddexdii kaleba cadceediibaaba kaba dhacday faqad adraka alcasra salaadii casarkaasna waa gaadhay kole xadiidka waxaynu filay dee waan soo maray oo waa kii casharkii kan ka horeeyay aan kuba soo aragnay ama halkii casarka markanu haynay baynu soo aragnay waxa aynu lafdigaa hore uu inoo soo noqliyo xadiid abuu salama ahaa can abi hureyrana aan ku soo aragnay ruuxu hadduu ragcad casarka kaba gaadho intaanay cadceedu dhicin falyutima salaatahu lafdigaa salaadiisii ha dhammaysto marka in kolley kalaamkii inoo horeeyay unbaaba halkan imanayee haddii salaadii casar iyada waynu soo aragnay salaadii subax waqtigeedu wuxuu ahaa min duluuci alfajri ilaa duluuci shams kol hadday cadceedu soo baxdo waqtigeedu uu baxaya ruux ama hurda dee waxa weeyaan ka soo toosay waqtigaas ama wuxuun bal uu cudurdaar ku leeyahay ruuxaas wax dembiya markaa ma laha salaaddii hadduu ragcad dhan wada tukado iyadoon weli cadceedu soo bixin ragcad kale ay u harhsan tahay salaadaasi ada ayay u tahay waqtigiina uu gaadhay fadligii waqtigiina waa leeyahay san horeba usoo sheegnayna waa dadkii acdaarta lahaa baan halkan dembi ku lahayna ruuxu ma laha uma bannaana inuu salaadii dib dhigo ilaa waxaa ka hadhayaa waqtigeediiba ragcad in la tukado uu yahay hadday casar tahay iyo haddii ay subax tahay iyo hadday salaad kaleba tahayba inuu u kaadiyo dibdhigo ilaa ay kaba hadho xagga waqtigeedii in ragcad la tukadaa taasi wax bannaan maaha ee laakiin dadkii isagu cudurdaarka lahaa se ruuxudhag waqtigaa kasoo toosay oo kale markaasuu ragcad markuu tukaday baa waxweeyaan cadcadii ay soo baxday salaadiisiina uu wadanayaa gees kalena salaada waqtigeedii uu gaadhay kolley waa intaynu casar ku soo maray marka laakiin casar markaan soo haynay waxaan soo sheegnay inay itifaaq ahlucilmiga a tahay ama halkan khilaaf aanu jirin koladuu ruuxu salaad casar ay tahay oo markuu ragcad tukaday cadceedii cadceedda ay u dhacday inuu sii wadanayo oo salaaddii aanu ka baxayna wixii u harhsanaa laba imanayo taas waa itifaaq subaxu halkan waa ka duwan yahayoo hadalkaa iyo sidaasi waa jumhuurulculamaa qowlkoodii xanafiyada waxa ay tahay subaxa marka ay noqoto hadduu markuu ragcad tukaday cadceeddu ay kaba soo baxdo iyaga salaadaasi way buraysaa way fasahaadaysaa kolley laba asaloonee culimmadu ay waxa weeyaan aanay dee iyada halkan ku waafaqsanayn ayay bal matalan taas ayay kuba socdaanoo midi waxa weeye iyagu waxay leeyiin dee waqtigii nahyiga oo cinda duluuci shamsi oo imanka casharka caawa inooguma jiri doonta ayaa gaadhay oo kale marka nahyiguna iyaga kola diida ama farad ha noqoto ama waxa wa caan bay leeyihiin oo iyada bal matalan wixii sababa lahaana waqtigaa lama tukan karee dawaatul asbaab ahayd oo bal matalan taas lama tukan karo salaadiina kol haddii dee waqtigaasi uu soo galay oo kale oo markaa waqtigaa nahyigu usoo ba usoo galay waa salaadii faradkahayd kuwaasun laba midta in la nahiyeyo dee ay fasahaadayso kole laakiin jamaahiir alculamaa kuma waafaqsano taas xadiidkuna dee daahirka jamaahiir alculamaa falyutima sawmahu kol hadduu yidhi ayuu xoogaynayaa saaj oo macnaa waxa weeye salaadan waqtigan la nahiyey dee laysu diiday waa wixii aan sabab lahayn waana wax inoo dambeeya ee faradkii waqtigaasi waa la tukanayaa sida xataa nawaafishii waxyaalihii kale asbaab lahaaba loo tukanayo markaa waxa ay tahay iyada halkan ee jamaahiir culamaa qowlkoodu kaa weeye wax farqioo subax iyo casar u dhexeeyaana ma jirtee iyagu tay ku kala farqiyeenuun subaxana maqribka casarka kol haday cadcadu dhacdo salaadii maqrib baaba waqtigeedii waqti salaadu bannaan tahay weeye laakiin subaxa duluucu shamsi waa waqti laysuba diiday markaa tan bay iyagu kuba kala farqiyaane arrinku maaha nafli layska bilaabanayo ama aan sabab lahayne waa salaadii faradka ahayd ee waqtigaa laguma lahaayo bal markaa taas weeye oo ruuxa salaadiisiina uu iska dhammaysanayaa waqtigiina waa gaadhe xadiidka mafhuumkiisuna sidaan horeba usoo maray haddii ragcad wax ka yar uu waqtigii ka gaadho dee qado ayay noqonaysaa taas bay noqonaysaa ragcadana imika halkan qadarkeeda waxay culimmadu ka dhigaan inta takbiir ixraam takbiirtii ixraamka iyo faatixa aqrinteed mahaba suurad faatixa aqrinteed iyo rukuuc iyo dee sujuud iyo julus iyaguna dumaaniinadoodii laho shardigoodi u baxo rukuucdii muctabarkayd iyo sujuuddii muctabarkayda intaas bay ragcaddu ay noqonaysaa iyadoon hadda faatixada laguma sii darin suurad kale waa wixii dee bal matalan taas baa lagu gaadhi karaa amee laguma gaari karaa salaada waqtigeedii laguma haleelaya bal taas weeye waana bal markaa umuurahan kalena dee waa waxyaalihii horeynu soo marne bal intaas weeye kolley halkan culimmadu waxyaala ay baxiyaan baaba jirto ah bal ruuxii imika idraagii salaadan kaba dhignay ruuxbaa iyadoo salaada waqtigeedii ragcadi ka harhsan tahay in laga tukan karaa buu soo islaamay haweenaydii dee daahirka aan ahayn baa waqtigaa daahir noqotay oo kale waxa weeyaan ruuxii yaraabaaba qaan gaadhay iyadoo salaada waqtigeedii ay ragcadi kaba harhsan tahay bal kolley intooda badan taasna waxay kaba dhigaan kol haddii ragcad muctabaro ragcadda aan sheegnaya u ruuxani waqtigii kaba soo gaadho salaadaasi inay ku waajibayso salaadaasi inay ku waajibayso bal dee barhkood shaaficiyadii xanaabiladu halkan mala qadra intaa way kaba yareeyaanba waxaana iyadoo dee aan xalayba soo sheegnay cabdiraxmaan ibnu cawf iyo fuqahaa ulmadiina sabca iyo kolleyna waa dawaa'if badan qowlkoode haddii salaada imika qadarka uu kaba gaadhee kuba waajibtay ay tahay salaad kale oo waqtiga la wadaagsanaysa ay jirto waa salaadaha la jamciyo saa casar bay haydee duhur inuu duhurkiina waajibayo maqrib iyo cishaayina labada waqtiba waa kuwan marka la jamcinayo dee mid kastaaba waqti uba yahee salaaddii taas aydna ay laba waajibayso bal taas baana iyadana dawaa'if badani ay kuba tagaan imika halkan waa waqtigii bal xadiid kale iyo baab kalena uu inoo dambeeya wuxuu ihi musanifku raximahu llahu tacaala baabu man adraka min asalaati ragcatan markii hore min adraka min alfajri ragcatan baynu soo maray adraka min alcasri ragcatanna waynu soo maray imika waa lafdiga dee salaadu way ka acamsan tahay subax iyo casarba way ka acamsan tahay bal ruuxii soo gaadhay baabu xukmi man bal shaqsi xukumkii baabkii weeye adraka ka soo gaadhay min asalaati salaadii ragcatan ragcad ka soo gaadhay xadiidkan arki doona kolley lafdiganna iyaduu kala horeeyo xadiidka keeni doona laakiin lafdiganna aimadii xadiidka soo saaray barhkood basan lafdigan uu tarjamada dhigtay xadiidka lafdigiisuba ahaayeen xadaana cabdullaahi bni yuusufa qaala akhbaranaa maaliku can ibni shihaabin can abi salamata bni cabdiraxmaan can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaala man adraka ruuxa gaadha ee haleela ragcatan ragcad min asalaati salaadii ragcad kaba gaadha faqad adraka asalaata salaada uu gaadhay ou haleelay xadiidkii horeynu soo maray ee imaambal waxa weeyaan yaanu imaam maalik dariiqiisana abuu salama dariiqiisa yaxya ibnu abi katiir baa kaba warinaye halkan casar baynu kuba soo maray casar waa xadiidka iyadoo xadiid abu hureyre ahaa abu salama warinayay laakiin yaxya ibnu abi katiir kaba sii warinayay halkanna waa kan salaad noo timi lafdigani waa lafdigan mudlaq ah kaasna waa qeydna bal markaa dee haddii ay wax keli dariiq ay ku wada yimaadaan ay mudlaq iyo muqayad yihiinba waxaabaan odhan karnaa kol haddii labaduba riwaayadii abu salama can abi hureyra ay tahay laba waaqaco oo laba kala duwan oo laba xukun kama uma yeelayne kan mudlaqa ah waxaan ku xambaaraynaa kii qeydka lahaa baan ku xambaaraynaa oo marka ay noqoto bal matalan casarkiibaa dee markaa taa hor aynuu soo maray xadiidkii makaan ka soo baxnaye uu noola xukum noqdo oo ruuxu hadduu casarkii ama subaxii ragcad kaba gaadhay casar baanu ka ahaa lafdigeenu abusalama xadiidkiisiiye inuu ruuxu gaadho yahay taasna waan kaba soo baxnay laakiin arrin kalea jirto halkan dee culimmadu iyaduna ay baxtiyaan jumcadu way noo dambaysaa oo jumcadu salaadi kalena dee waabay jiraan waxaa iman karta jamaacadii oo kale iyadoo lagu jiro ayuu yimi masjidkii imaamkiibaaba kuba jira ragcad hadduu soo gaadho uu dadkii ragcad la tukado bal taas waxa weeye dee ha salaada jamaceedii iyo fadligeed iyo wixii waa haleelay taas wey waxaa weeye laakiin haddii ragcad arrintu ay kaba yar tahay bal haddaan tan caam kaba dhigno jamacii ama waxa weeyaan fadligii jamaacada miyuu haleelaya culimada dawaa'if kaba midi waxay ka dhigaan ragcad dhan wixii lagu haleelayay jamaacada inuu yahay ruuxii atixiyaadkii oo loo fadhiya markaa soo gaadhay amase takbiiradii ixraamka markuu la yimiba imaamkii salaama naqsaday bal markaas oo kale jamaacadan inaanu fadligeedii haleelahayn xadiidkana waabay kuba fasireen taas way kuba fasireen iyada markaa taasi waa dawaa'if culimmada dee dawaa'if kaloo culimmada ka midana qowlkoodu waxa weeye kol hadduu ruuxu kuba xidhaba xataa yaanu fadhiisanee takbiiradii ixraamka laba yimaado oo uu bal matalan yaanu fadhiisanba ee kol hadduu imaamkii uun wax ka soo gaadhay salaadiisii inuu fadligii jamaacada leeyahay kolleyna bal qowlkaasi waana sida shaaficiyada iyo xanaabiladiiyo qowlka dambe ay kuba tagaan ay kuba tagaane dee waa qowl aada u xoog badan oo bal abuu daa-uud iyabaa waxa inooguma sugan iskabadaa ruux salaadii wax ka mida soo gaadhaye ruuxuu gurigiisii hadduu ka soo baxay isagoo bal matalan niyadiisu ay tahay jamacii aada gaadhid oo markuu soo galayba iyadoo laga baxay uu yimaado fadligii jamaacada niyadan baa ilaahay ugu qoraya abuu daa-uud bay inoogu sugantay niyadan oo uu soo socday jamacii aada la tukatid buu lahaa taqsiir xaggiisii ma jirto oo bal matalan isagoo le dee jamac danbaa tukan iyo waxyaalahaasna kumay jirin waa laga horbaxay oo kale ilaahay subxaana watacaala niyadiisan iyo sacyigiisanba fadliga jamaacada uguma qorayaayo bal markaa kaasba haddii fadligii jamaacada u qoran yahay iyada dee markaa kanna waa min baabi awla ayaan leenahay waana sidaa dee aimada dawaa'if ka midi kuba tagaan allahuma qolooyinka taa kuba tagaa sidaa shaaficiye iyo halkan xanaabilo iyo salaada jumcadu way ka duwan tahay oo salaada jumcada ruuxu hadduu ragcad muctabar ah waa ragcaddaan soo marnay uu gaadhu soo gaadho ragcaddii kale ayuunbuu u geynayaa jumcadii uu gaadhay laakiin hadday ragcad ka yaraato iyada salaadii jumcada ma gaadhayo nin jumca ay u tirsantay maaha waa kan dee salaadiiba taam yeelaya kolley waxay ku kala farqiyeenna waxa weeyaan salaada jumcada waxaa shardi u ah asixitaankeedaba jamaaca in lagu tukado jamaaca iyada shardi u ah asixitaankeedii laakiin salaadihii kale ruuxii waajibba aan ka dhigno inay jamacii kuba tukadeen laakiin haddana shardu sixa uma aha oo bal markay jumco noqoto ruuxii hadduu ragcad dhan ka soo gaadhay ha ragcad kale u geynaya haddii kalese kolley dee salaadiisii duhur buu taam yeelanayaa jamaacadiina nin soo gaadhay ma noqonayso bal taasowe waxyaalo kalena meeshan way kaba sii baxaanoo kolley aynaan imaka eegahayn oo dee khilaafka aimada waayo meeshani way furuuc iska badan tahay bal maalan ruuxii imaka musaafirka ahaay oo kale san oo kale isaga waaba dee salaada waa qasirinaya laakiin dad buu la tukanaya hadduu dee dad muqiima laba tukanayo sunnihii rasuulka ilaahi waxa weeye inuu taam yeelo laakiin kaasoo kale haddii uu bal maalan ragcad wax ka yar ka soo gaadho oo kale ragcad wax ka yar maxay arrintu noqonaysaa qolooyin kale ragcad dhan baa lagu soo gaadhi karaa meye waxa weeyaan ha kuba xidhee salaadiisii uu iska qasrin karaa weeyaanoo waayo itmaamkii ma laasimayo kuwa iyagu le mee ragcada wax ka yarna sida dee shaaficiyadoo kale walow xanaabiladu ay halkan kaga duwan tahay suurada iyagoo ta hore isku mid ahaa ay kaga duwanta oy leeyihin mee ragcada wax ka yar hadday tahay salaadiisii uu iska gaabin karaa dee shaaficiyada kol hadduu wuxuun jus min salaatii kuba xidho salaadii ma gaabinayo wey macnaha masaladna waa furuucda xadiidkan iyo waxyaalaha bal imanayo kolley kalamkoodna waa intaa waxaa imanaysa sahwigii oo kale ruuxuu imaamkii baa sahwigii kalaba horeeyey sahwigii isagu ma joogin waqtigii waa kan kuba soo xidhay oo kale in sahwigiisii qadarkeebuu ku haleelaya iyo waa umuuro kalley malikeedna malaqolooyin kale ay kaga duwan yihiin laakiin mas xadiidkan iyo dee bal furuucdiisii iyo aimada aqwaashoodii bal imada noqonaye laakiin bal umuurihii aan kaba sheeganay taasoo imana daraka ragcata min asalaat marka haddaan idlaaqiisa ku dayno hadday duhur tahay iyo hadday casar tahay iyo hadday subaxba tahay salaadan waqtigeedii hadduu ragcad ka soo gaadho intii kale khaarij al waqti ay dhacdo waxa weya bal jumcadii waan ka reebaynaaye waxaan leenahay idlaaqiisaba haddaan ku dayno waqtigii salaada uu gaadho intan dambe walow uu taam yeelayo khaarij al waqtina ay tahay haddana xukumkii addaha ayuunbay wada leedahay salaadiina uu iska wadanay baabu salaati bacda alfajri xataa tartafica shamsu baabu salaati baabu xukmi salaati salaada xukumkeedii baabkeedii weeye bacda alfajri subaxa dabadii la tukanayay bal casarkuna waaba xadiidyadan qaar waa kuba sugan yahay laakiin dee fajriga lafdigu horeeyo ruwaadana badankooda halkan ay kuba sugan tahay abwaabna way noo daba socotaaye salaadii la tukanayay fajriga dabadi fajriga ugama wado waagu markuu baryo dulucu lfajri saadiq ee waa bacda salaati alfajri weeye waa salaada subax dabadeed salaadii la tukanayay xataa tartafica shamsi ilaa ay cadaaladu kaba soo kor noqonayso bal xukumka ay leedaho dee nahyibaa inoo imanayo wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa xafs bnu cumara qaala xadaanaa hishaamu can qataadata can abilcaaliyati can ibni cabaasin qaala anahu qaal koley sanadka waan soo wada marnay oo bal maalan taas hishaamkuna waa hishaamu dastawaayi qataadana dee waaba inagu badan yahay kitaabka aada buu uguba badan yahay abulcaaliyana waa nin taabici oo weyn oo dee waqtiga rasuulka ilaahayba waa waxaan filaya inuu islaamay laakiin waanu laba kulmin abulcaliyata riyaaxi baa la yidhaha riyaaxidanna waa reerkii ama haweeney xoreysay reerkoodii weeye isaga rufiic ibnu mihraan baa la yidhaha oo dee kolley waa nin aan markaas xorba ahayn oo taas baan u suurtagelin rasuulka ilaahay inuu laba kulmay laakiin intii xayaatadiisii baabuu islaamay waa taabici weynun baan leenahay oo isagiina dee cilmigaas iyo uu sharafta iyo isagoo addoon ahaa xaaladiisu ay taatoo haweene ay lahayd ay xoreysay na cilmigiibaa martabadaa u yeelay magaciisu kaa ilaa waqtigaa loona ducaynayo cilmigiisiina la warinayo dadkii sayidyaashiisa ahaana tan marka aanay la wadaagsan dacid la garanayaba maaha eh bal markaas taase abdulcaliya waa hadiyo goor ibnu cabaas baa lasoo naqliyaa inuu markuu yimaado iyadoo waa waqtigii basar ka talinaya isagoo waqtigii cali ee uu yimaado iyadoo ay joogaan dadkii de ashraaftii quraysheed iyo sariirta hoostiisa waa kursigiisii ama sariirtiisii hoostiisa ay fadhiyaanba isaga halkan saruu fadhiisin jiray dhinaciisa ayo iyadoo dadkii dee bal maalan jaanib kale marka la eegana sabiya waxyaala ogaa badnaayo odhan jiray waa kaa cilmigii oo ruuxii bal maalan dee wadiica ahaa ayuu dee asirada ama asirat almuluk kuma fadhiisinaya oo cilmiga iyo taas abulcaaliya haddaba ibnu cabaas buu kaba warinaya marka qataadiya abulcaaliya labadooduba waa laba taabiciya qaala shahiida waxaa markhaati kacay cindii agtayda rijaalun kale maaha dee shahaadadii xukumo xukum la ridayo ciddii markhaatiga ka noqonaysa waxa ii caddeeyo ii waramo i ogeysiiye weeye rijaalu rag mardiyuuna lagu wada kalsoony oo laga raali yahay saxaabadii weeye wa ardaahum cindii weliba ka marka leega iigu kalsooni badnaa xaggayga loogu raalinimo badnaana cumar cumar buu ahaa macnaa dad cumar ka mid iyo cumar dee ka ugu mudan yahay oo saxaabadii rasuulka ilaahay ah waxay ii sheegeen iigu warrameen ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam nahaa inuu nahiyey can salaati salaad bacda subxi wa bacda salaati subxi waa salaada dabadeed salaadii haddii hore loo tukada iyo haddii mar dambe laba tukado isfaar oo kale salaada dabadeed baa nahyigu bilaabmayaa maaha waqtiga oo fajriga inuu waqtiga waaga berigiisa kuba bilaabmayo naha can isalaati bacda subxi xataa tashruqa ashamsu ama xataa tushriqa ashamsu bal labada siyood bay maka xaaf ibnu xajar waa ku dabdinayaa oo malaa dee ruwaadii baa laga yaabaa labada wejba welibana uu yar dheeraynaya hadalkoo mid kasta wixii xoogeynayey ee riwaayaadka kale iyo alfaadaha kale xadiidka ah ayuu wadaa waxaa taasna keenay tashruqa iyo tushriqa laba macnay kala noqonayaan laba macnay kala yeelanayaan haddaan idhaahno xataa tashruqa shamsu waa xataa tadluca wey ilaa ay soo baxdo cadceedu intay kaba soo baxayso waqtigaasna nahyiguma suulayo haddii la idhaha xataa tushriqana waa tushriqa ay iftiimayso cadceedii oo ay kor noqonaysa weeyo xataa tartaficada dambe ayaa iyada xoogeynaysa xataa tashruqana xataa tadlucada ama aduluuca ayaa xoogeynaye bal markaan tushriqan idhaahno waa ashraqat ishamsu macnaa waxa weeye haddii aan cadceedin idhaah irtafacat waadaat weeye way kor noqoto way iftiintay oo markaa waxay keenaysaa ilaa cadceedda waqtigii karaahaduba guud ahaan baxayo cadceeddu ay ka kor noqonayso oo iftiinkeediiyo waxay dee hagaaguba muuqanayaan salaadii waa la nahayey ama haddii xataa tashruqa la yidhaaho iyadna waxyaalo xoogeynaya way jiraanoo labadaba axaadiidu way nooguba sugantahay labaduna waaba jirtaa une waa ilaa ay ka soo baxaysa cadceedu ka soo baxayso wa bacda alcasri casrka dabadiina rasuulka ilaahay salaadii waa nahiyey xataa taqruba ilaa waa bacda salaati alcasri weeyatana waa salaada casr waqtigu markaa kolla waa yar dheeraan karaa haddii awalkii waqtiga lagaba tukaday kolla waa yar dee gaaban karaaye waa salaada casr dabadeed xataa taqruba ilaa ay cadceedu kaba dhacayso bal waa xadii xadiid kale waa axaadiisa waa isulo keen mid waan yar wadaynaa xadaثna mسdd qال xadaثnii yaحyى can شhucbaةa can qataadaةa samictu abاlcaaliyaةi can iبni cabaasi qaala xadaثanii naas bhada xadiidkii makaan ka soo baxnay uun sanadkiina dee waxbaa isyar bedelay qataade intii ka horeysa isbedeshay haddaan labada sanad isu egnana sanadkii hore bukhaari iyo qataade laba nin baa udhexeeyey waa xafse iyo hishaam sanadkan dambena saddex baa udhexeeya kaa hore ka caalisan kaa hore ayaa ka caalisan marka halka dambena haddaan eegno halkii uu lahaa shahiida cindii rijaalun mardiyuuna waa ti aan shahiidadaaba aan ka dhignay xadaanii ama ahbaranii xadaanii naasun bi hada waa dad baa iguba waramay arrin kale laakiin sanadka naasirkii arrin kaluu wataayo miise kaloon kaa kuma sugnaynoo bal qataadatu bnu dicaama dadkii lagu sheegay ama mede mudalisiintii lagu sheegay mayaanu odhaninbe waa dadkii tadliiska lagu yaqaanu ka mid yahay tadliis waa lagu yaqaan waa nin xaafida oo dee daabid ahaa aada iyo aad u itqaan iyo xifdi badnaa laakiin haddana dee tadliis ruwaad badan baa ku dhacay tadliiskuna waxa weeyaanun bal waa cid aanu dee wax ka maqlin oo xadiidka kolkol ciddii uu ka maqlay aanay joogin uu uba tiriyo laakiin ma odhanayo xadaanii iyo samictu waa can fulan isagoo yidhaaha se halkaa horeba can baa inoo taalay can abilcaaliyati ayaa inoo taalay marka abu qataadana marka leega suu dahabiyo miisaankiisa ka cabiro dee waa xujatu bilijmac idaa saraxa bisamac weeye hadduu samaaci caddeeyo gees kale waxay culimmadu si imaam nawoya ay marka yidhaahaanba cancanaadka mudaliska ee saxiixayn inoogu sugani waxay ku xambaaran yihiin samaac iyo inay dariiq kale ay kuba markaas ay ku ogaadeen oo samaac bay kuba xambaaran yihiin bal taa haddaynaan odhan wuxuu u soo celiyey imaka halkan sanadkan dambe maxaa uu yihi qataada halkii can abilcaaliyati ay samictu abalcaaliyati tasriixii samacaa ku sugan waa ka maqlay abulcaaliye waxidii u dhexaysay maaha arrin kalena way jirtaayo shucba oo nin aada iyo aad jaanibkaa ugu adkaa tadliiskana aada u nici jiray dee waxyaalaha hadalladiisa la leeyay waaba aada uu kusii talax tegay ee laba soo naqliya waxaa kaba mid ah nuidhaah anoosinaysaan ka jeclayba inaan tadliis laba imaado waa hadallada la yidhaah waa mubaalaqa aada u badan laakiin maxaa jira sheekhyadiisa waxaan samaacood ahayn kamuu maqli jirin qataade iyo isagaaba yihi qataade iyo abu isxaaq iyo bal matalan taas acmash iyo waan idinkaga filaaday xadiidkooda iyo ujeedoodu wixii samaacoodanbuu ka warinaya waxaan samaacood ahayn kamuu warin jirinoo bal markaa marka xataa camba haba idhaahee hadduu shucba ninka qataade ka warinaya ama acmash ka warinaya ama abu isxaaq sabiic iyo xadiidkaasi waa xadiidka samaaca oo iyadna baltaa waa laba aqbalaa kolley qataadana jaanibkaa waa badsadayoo waxaa jirta kolley kitaab laba yidhaaho riwaayaat lmudalisiin fii saxiixi albukhaari waanu jiraa riwaayaat lmudalisiina fii saxiixi muslim nin keliyo cawaad khalaf la yidhaah baa le labada midna waa risaaladii maajisteerkiisa midna waa risaaladii doctooragiisa ayay ahayd waa nin maqribiyo kolley in bal taas bay ahayd oo midna malaa kolley bilaadan sharqiguu joogay markuu qaatay midna bilaadoodii waa laba kitaabo kolley labaduba qayimo riwaayadii lagu sheegay tadliise saxiixa muslim ku sugnayd buu mid mid usoo dhigtay iyo riwaayaadkoodii macnuhuna xaafidnu xajar baa kolley hadal uu lahaayuu hadiyusaari kuba lahaabaa taa kuba dhaliyey in bal umuuraha la tatabuco dee kolleyna waxaa cad aimadani intiqay kuba sameeyeenoo xadiidku xataa cancana hadduu kitaabka ku leeyay meel kale unbaa samaaciisa ama wax samaaciisii degani jira kitaabkiisaasi waa taas kitaabkiisan oo kii dambeeyey ahaa riwaayaadka oo kale qataade waa dadku ku soo arooriyo kolleyna tadriiska ilaa shan qaybood iyobay dabaqaadkiisa ka dhigaan xaafid ulcalaa'i baa taqsiimka asalka ah leh xaafid ibnu xajarna talkhiiskiiyo taas buu leeyay labadiisa kitaabee midna tadriiska u khaas yeelay midna kitaabkiisa nukatoo kale oo uu kuba soo arooriyo labadaasba markaa kolley dabaqaadka dabaqada koowaad iyo talabaad iyo xataa yaani canba odhaninbe waa iska maqbuuluna waa dad ama aada u yaraysto naadir ahaanun looguma sifeeyey rag waxoogaa ina kitaabkeena uu kagaba sugnaanaya markaa kuwaa samaacooda lama doondoono kuwa ku xigaana waa dad marka la eego tadliiskooda waxoogaa haba ahaadee imaamnimadooda iyo qilada jaanibkaas kolley loo aqbalay laakiin dabaqada saddexaad bay kaba bilaabantaa kuwan dee laba hubsada qataadana kolley kuwaa saddexaad buu kuba jira kitaabkaasna wuxuu soo arooriya isagoo mid mid usoo dhigtay weliba arrinta la yaab kale xadiidkiisa xadiidkeena imankaan hayna tiradiisa haddaana ishaydu ka boodin kumuu soo darine boqol iyo labayo toban meelood oo qataada uu samaa caddeeyeyna bukhaari bay kuba sugan tahay saddex iyo toddobaatan meelood oo shucba ninka ka warinaya yahay oo macnaa taasna waa laga aamin waa boqol iyo shan iyo siddeetan ee laakiin sagaal iyo siddeetan meelood kitaabka ku sugan baa qataado cancanadiisaoo dee markaasna uu mid mid u tatabuco isagoo eegaya waxyaalihii kale samaacid cadaynaya ishaydma kuma dhicin isagoo xadiiadeena xali soo hayna xaggii suxuurta zayd ibnu thaabit iyo way kuma sugnaayeen laakiin halkan riwaayada shucba isagoo ku daray ama riwaayada uu samaaceeda caddeeyey sida tan dambe ama taas in aanu cabdayn intaba markaas saddexda qayboodoo istaba socda ishayda ayaan kuma dhicine muhimku waxa weeye riwaayadeena dambea faa'iidadeedu ay tahay qtaadة smctu abilcaliya walow shucbo riwaayadii ay tahay oo aynu ka aaminahay jaanibkaas xadaanii naas bhada xadaana msdd qaala xadaana yaxya bnu saciidi can hishaami qaala anahu qaal yaxya bnu saciid waa qadaanu hishaamkana maanta waa hishaam bnu curwa ee hishaamkii hore hishaamkaa qataada wax ka wariya hadyo goor waa hishaam dastawaa'i weeye hishaamkan imika waa hishaam bnu curwa oo wuxuu hi qaala ahbaranii waxay waramay abi aabbahay aabihiina waa curwat bnu zubayr qaala wuxuu yihi ahbarani ibnu cumara ina cumar baa ii waramay oo qaala wuxuu yihi ina cumar qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi laa taxaraw kolley asalku laba to-ood baa dee ficilka mudaaric xagga hore kaga wada sugnaa tataxara marka asalku wuxuu aha laa tataxaraw in laba yidhaaho ee labadii to-ood baa mid ahaan ikhtisaar loo gooya sida dee luqad ama macruufba ah oo inay taasi way bannaan tahay haddaba laa taxaraw haw qastiina oo bisalaatikum salaadiina duluuca shamsi cadceedda soo bixitaankeeda iyo walaa quruubaha dhicitaankeeda hawla qastiina salaadiina oo salaada aad tukanaysaan bal xadiidkii hore waxaa inooguma sugnaa nahaa can isalaati bacda subx subaxba waa salaadii baan nidhi kol haddii la tukado salaad laga dambaysiiye rasuulka ilaahay uu nahiyey ilaa ay cadceeddu ka soo baxaysa ama ka kor noqonayso casar dabadiina wuu nahiyey rasuulkii ilaahay salaad in la tukado waa salaada casar markaa waqtiga waa salaadii casar dabadeedba ilaa ay kaba dhacayso xadiidkana in kale inoogu soo korodhay oo waa markay cadceedu soo baxayso iyo markay dhacayso salaadiina howla qasina bal haddaba in inagoo labada kala qaadayna ta hore haddaan eegno imaka aan eegno kollay marka la eegayna wuu isuu soo naqliyo khilaafaba jire isagu ijmaacha soo naqliye salaadu imika in marka aanay wax sababa lahayn kollay xagga marka la eego dayna khilaaf baa jiraye salaada casar dabadeed iyo salaada subax dabadeedba waa salaad laynoo diiday oo iyadu manhiya waa salaad aan sabab lahayn wuxuu itifaaq soo naqliyaa imaam nawowi haddana haddii faradkii dee waqtigaasba imanka farad ay tahay uu ruuxu gudanayo iyada bal markaa ama qado ha noqoto ama taasoo kale e dee waa la tukan karaayo oo kale bal taas waxaa bal matalan ay tahay iyo taase se bal xadiidkan kale wuxuu inoo soo kordhinayaa horta laba waqti oo kale ayuu inoo soo kordhinayaa markii hore waxaan haysanay salaada subax marka laga baxo ilaa ay cadcadu ka soo baxaysa ama ay ka kor noqonayso bal ay ka soo baxaysa baan idhaahno inaan salaad la tukanayn oo markaa ruuxii salaadii subax kol hadduu tukaday iyada haddii bal wax sababa wax leh uu tukanayo adilo kale ay nooga soo reebaysa ee sunno uun uu iskaba tukado waqtigaasi ma banaana ama nahyiga baaba jira salaadii casrna waa taas marka bacda salaati alcasr iyo bacda salaati subxi waa laba waqti xadiidka dambena maxaa inoogu sugan markaa ay cadceedu soo baxayso xataa cinda duluucdee salaada subax waqtigeediba uu baxayba laakiin waqti ay cadceedu soo baxayso amarku marka ay dhacayso howlo qastina salaado waqtiga caynkaasa waa waqti shaydaanku isku toosiya si rasuulka ilaahay baa axaadiid kale ku yidhi iyadii isu ekeysiiyo waa waqtigaa uu yihi cadceeddaa soo baxaysa ma dhacaysa bayna qarnay shaydaan waa isku toosintiisa waana waqtigaa ciddii caabudaysa weyneynaysa ay u sujuudayso markaasi aan loogu ekaan oynaan u shabahinayo iyagii aynaan dee bal u ekaan dee yaan waqtigada caynkaasa salaadii iskaba ilaaliya marka waxay noo soo baxaya bal nahyigaas subaxi ka bilaabmay ilaa ay cadceedu soo baxayso waqtiga ay cadceedu soo baxaysa ilaa ay ka kor noqotona nahyigan dee ayaaba jiraya isna waa waqti kale cadceedu markaa ay casarkii dabadiina nahyi baynu aragnee laakiin bal waqtiga ay dhacaysana waaba waqti waqti ahaan inoo soo kordhay oo yaan salaada waqtigaa loolaba qasno waqtigaa in laysuba diidaba weeye marka haddaan sidaa isugu wada geysano in salaada casar dabadeed iyo salaada subax dabadeed nahyi waa jiraa cinda duluuci shamsi iyo cinda quruubi shamsina iyaduna nahyi baaba jira sheekhuna malaa intaa wax ka badan isaga kitaabkiisa kumaba sugnaa bal waxaa la arkaa inaanu intaa wax ka badan aanu qabin bukhaari marka la eego tirjama inoo soo socota bal haddaba in haddii salaada subax dabadeed iyo salaada casar dabadeed bal waxaan leenahay haddii uu rasuulka ilaahay baa waxaa la arkay isagoo dee casar dabadii tukaday sunnihii raatibada ee duhur oo dhaafay daraaddeed wuu qadaynayay markii la weydiiyeyna saasuu sheegay subaxana waxaa la arkay dabadii nin sunnuhu u dhaafay oo bal rasuulkii ilaahay intuu yidhi asubxa arbacan markuu u sheegay inuu yahay sunnihii hore inaanu tukan uu kaba aamusay oo kale bal taasi way jirtaa marka markaan eegno taas adiladana dee in laysu geeyaa roon oon laga dhigin waxyaalo ama iyaga iskaba hor imanaya ama aan loola kicin markiiba loola degdegin in kanaa horeeya kanaa dambeeyo kana waa masuuq kana waa naasikhe bal wixii bal matalan sabab leh ee nawaafilba ah ama salaad horeo la qadaynaya ah waqtiyadaas way banaanaanaysaa laakiin wixii ina aan sabab lahayn bal matalan iyada taas waxa weeye in ma banaanaanayso wixii sababta laha waxaa ka mid a ruuxii masjid buu soo galay umuu soo gelinaad salaadaatu masjid buu soo galay taxiyatulmasjidki waa sabab buu leeya oo kale de bal haddaan salaadii waxyaalahan walow aanay salaad ahayn raacino qur-aanka kii aqriya sujuudii tilaawada way barhkood baa tacmiimiye iyo sajadihii shukriga oo kale iyo haddii salaad janaase ay timaado iyo farad horeo la qadaynaya waxyaalahaasi asbaab bay leeyihiin oo laba iman karahay laakiin wixii aan sabab lahayn bal matalan taas wey marka xagga culimadu kuwa iyagu nahyiga unu qaatay oo salaad dhammaanteed manciyeyna way jiraan kuwa iyagu nahyigan markay arkeen waxyaalo ka duwan kaba dhigay inuu mansuuqiyo baneeyena way jiraan laakiin qowlka meesha axaadiisu ay inoogu kulmayso isugu keenki ay imanayso dhammaanna aan ku wada camal fadhi karnaa waa iyadoo bal nahyigiina waa qaa'ib laakiin wixii sabab leh waa laga soo reebaya waa lala iman karaa wixii aan sabab lahayna saa nawaafisha mudlaqaya lalama iman karo waana qowlka shaaficiyado moodo madhabka shaaficiyadu ka ugu xoog badan marka la eego halka madhaba inuu yahay waayo barhkoodna way manciyeen salaadihii oo dhan bay manciyeen barhkoodna waabay fasaxeen oo kale bal maalan laakiin madhabka oo xoog badan daraaddeed in badan oo aimadii xanaabilada kamida sida waa sheikhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo qolooyinkan dee mucaasiriinta ayee madhabka looba nisbaynaya iyo xanaabiladaha waa qowlkay qaataanoo waa qowlkan madhab ahaan waana riwaaye imaam axmed baa la yidhaha laakiin riwaayadii mashhuurka ahayd ayay dee madhabku taa way kaba duwan tahay bal waxay isugu imanaya axaadiisu waa wixii sabab lahaa uu bannaan yahay wixii aan sabab lahayna ma bannaano taas bay noqonaysaa xaggan amaa tan inoo dambeeya laa tataxarow xagga tafsiirkeeda culimmadu waa iskoo khilaafeen barhkood dee tan unbay kala mid dhigeenoo waxay kaba dhigeen inay taas hore inoo caddaynayso kuwa iyagu kaba dhigay inay taa hore caddaynayso nahyiga caddaynayso kuwa tafsiirka kaba dhigay kolley waa dawaaif culimmada ka mid eh waxaabay nahyigii ku koobayaan markaa dulucu shamsiya quruubkeeda wax loogu tala ama loola qasto taasay nahyigii kuma koobayaan kolley waa hadal cumar iyo ibnu cumar iyana lagaba soo naqliyo ibnulmundir iyana bal uu xoogeeyo bal maalan taasoo ahla daahirna iyaga bal waxa weeye ama barhkood ay u eesheen bal maalan taas oo caaisha oo dee sunna iskaba tukan jirtay bacdalcasri iyana malaha hadalkeed baabay taasi ay tahay ama waxa weeye taasi waa qolooyin qolooyinna waxay kaba dhigeen xadiidkan dambean hayno nahyi mustaqil ah waa nahyi gaaro horta nahyigii hore uu bilaabmay oo salaaddii subax kole dii la tukada nahyigii horea bilaabmay salaaddii casar haddii la tukada nahyigaas baa bilaabmay ee laakiin waqtigan duluucu shamsi iyo quruubina waa nahyi mustaqil oo xadiidkani keenayo waqtigaa gaar ahaantiisana waa la ysu diidaya marka maxaa inoo soo baxaya afar baaba inoo soo baxaya aaday isugu dhowaadeen waa bacda salaati subx iyo bacda salaati alcasr iyo cinda duluuc shams iyo cinda quruubiha taas baa inoo soo baxaysa bal kollayna ayn waxa weeyaan dee xaggan cinda duluuc iyo cinda alquruubna axaadiida aan soo qaatay ee shaydaanku inuu iskuba toosinayo waqtigaa beyna qarnay shaydaan ay kaba dhacayso ama kaba soo baxayso arrintuna ay noqonaysa mushaabahat lkufaar iyo taas baaba si gaara iyo takhsiisaan uguba yimi bal wixii intaa ka dambeeyana abwaabta kale ayaan kuba arki doonaa wa qaala waxaanu yidhi waxaa odhanaya curwat bnu zubayr waa sanadkii hore uun waa curwa xadaanii bnu cumara io waramo qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi idaa dalaaca hadduu soo baxo xaajibu shams haddaba waa markaa waa markan aan leenahay waa laba waqti oo kale cadceedda qursigeedu waa xaajibkiisu waa darafteedu uu soo baxo macnaa cadceeddii markii hore way qarsoonayd iftiinkeedii aan aragniyo shucaaceediiba ama darafkeedii saraa muuqday darafkeedii weli inteedii kale weli may soo bixinba fa akhiruu dibdhigaa salaata salaada oo ka joogsaa xataa tartafica ilaa ay kor noqonayso waidaa qaaba markaa waa darafkii sarukaasi noqonaya waidaa qaaba hadduu qarsoomo xaajibu shamsi cadceedda xaajibkeedii iyo darafkeedii oo imika xaajibku waa darafkeedii hoose intii kalaa sarraysa in unbaa naga qarsoonto dee halkii bal waxa weeye naga dee qarsoomaysa inay dee waa dad kalunbay usoo jeedaa inaga welina may wada dhicin marka caynkaasa fa akhiru salaata salaadii dibdhiga xataa takiiba ilaa qarsoomayso laa tataxarawdii ayay imaka walow xadiid keliyaba imaka laba xadiid ay kalayiin oo sidaan bay duruqda u yimaadeen laakiin saxaabi keliya wada warinayo macno keliya inoo wada tilmaamaya taabacahu waxaa raacay damiirkan baariskii dee cabdatu waa faacilkii yaxya bnu saciid buu u laabmaya markaa taabacahu xadiidkan yaxya waxaa kuba raacay cabdatu bnu sulaymaan baa raacayoo hishaam kala wariyey waa can hishaamin taasu xadaanaa cubayd bnu ismaaciil can abi usaamata can cubaydillaahi can khubayb bni cabdiraxmaan can xafs bni caasimin can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam naha can baycatayn kolley waa xadiid malaan filayaa inaynu sooba aragna halkii dee siyaabka iyo markan kuba soo haynay laakiin meelihiisii aada u badnaa ay noo dambeeyaanba xagga sanadka waa dhammaan waan soo wada aragna sian filayo horta intooda badanoo cubayd ibnu ismaaciil waan soo aragno waan hubaa abu usaamana wuu inagu soo noqnoqdaa xamed ibnu usaama cubaydullaahigana waa ninkii naaficiyo kaba warinayay dabaqada imaam malik in yar buu ka weyn yahay oo waa siqaara taabiciinba isagu cubaydullaahi waxa weeye ibnu xafs ibni caasim ibni cumar ibn lkhadaab weeye waa nin dee marka la eego naafic iyo dad laba kaba wariyo adugu waa imaam baan leenahay aada u xifdi badnaa cubaydullaahi wuxuu ka warinayaa maanta abtigii khubayb ibni cabdiraxmaan khubayb ibni cabdiraxmaan ibni khubayb waa nin ansaara weeye oo isagu taabici ah adigu qataadiyo dabaqadoodoona kutubta lixdaa ku wada sugan khubaybna wuxuu kasii warinayaa xabs bnu caasima waa cubaydulaahi aabihiiba eeg waa cubaydulaahiga aabihii meeye waxweyn mee cubaydulahi ina cumar baa la yidhaha anaa qaldame cubaydulahi ibni cumar weeye cumarkaas baa ina xabs ibni caasim ah marka waa awowgii xabs ibni caasim waa xabs ibni caasim ibni cumar ibn lkhadaab cubaydulahina waa cubaydulahi ibni cumar buu ahaa marka khubaybna waa abtigii xabs ibnu caasim ibni cumar ibnu khadaabna waa awowgii waaba dad adigu qaraabo ayaa meesha ku wada sugan awowgiina isaguna waa nin hiqo oo taabici dhaxa ah oo isaguna kutubta lixdaaba raggoodii ah haddaba wuxuu yihi xabs ibnu caasim baa ka warinaya oo caasimkan baa ina cumar ibnu lkhadaabe ana an abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam naha uu nahiyay can baycatayni laba iib ayuu nahiyey waaba oo dee maser mara waa laba iib adugu oo dee mardhaca dib biicatayn la dhaha hay-adii bay noqone wa can libsatayni laba kayfiyo ama laba xaaloo dharka loo huwadona rasuulka ilaahay waa nahiyey wa can salaatayn maxalushaahidku halkan weeye laba salaadoodna waa nahiyey rasuulka ilaahay kuwii ayaa imaka dibinay wuxuu keenayay lafigan iyo nashrigu in beecataynkii lagaba bilaabay laakiin kuwii inooguma dambeeyey waa lafu wa nashru hayr muratabe naha uu nahiyey rasuulka ilaahay can isalaati salaad bacda alfajri bacda salaati alfajri la tukado xataa tadluca ashams ilahay cadceedu soo baxayso xataa tadlucana xataa tashruqadii marka dabdigaas baabaytayni inoo xoogeynaysaa laakiin xataa tartafica ayaa xataa tushriqa iyadu waafaqsanaanaysa wa bacda alcasri casrka dabadiina waa nahiyey salaad la tukado xataa taqruba shamsi ilaahay cadceedu dhacayso taasi waa labada salaadood maxalushaahidkuna inta weeye waana tan axaadiisteedii aan hayno abwaab mid kalena ay noo dambayso wacan ishtimaali samaai wacan ilixtibaa'i fii thawbin kolley labada arrimoodba walow libaas ay inoogu dambeeyaan halkii markaynu soo haynay salaada iyo dee shuruuddeeda markay dharka noqoto ayaynu xadiidka ku soo maray ishtimaalu samaana waa kayfiye ay waxu huwanayeen ama maradii loo huwado uun markaa horean usoo sheegnay laba tafsiir inay jiraan tafsiirka fuqahada iyo kaa luqawiyiinto bal haddaan qolada luqawiyiinta eegno ishtimaalu sama waxay noqonaysaa waa go weyn ama maro weyn oo inta isku wada deday gacmihiina ay dee qarsoon yihiin oo meel aad gacmaha kala soo baxdaba waad isku wada dadaysaa aanaad u banaysan manfadba umaad yeelin markaa amaa tafsiirka fuqahadu seen soo maray waa maradiiod si ay isugu dado isagoo maradii si ay isugu dado gacmihiisna meel u banayn laakiin marka dambe wax ka hooseeyaana ma jiraan uga hooseeya ayuu labadii markaa dhinac mid ahaan ayuu gacantii sare usoo qaadaya dee xaggan sare markaa cawradiisiibaa muuqanaysa oo dee waa cawradan muuqanaysa nahyiga keentay taa kalena dee isagiibaabay dhibtani kuba tahay oo haddaan luqawiyiinta eegno hadday wax ku yimaadaan ama uu islaa wax iskaba qabo meeluu gacmo kala soo baxaa ma jirto isagiibay tani dhibaata ay u tahayba waa maslaxadii iyo irshaad amaa tani waa xaggan marka la eego intuu isku daday haddana uu dhinac degtiisa usan uguma soo laalo waxna aanay ugaba hooseyn oo markaa ay noqonayso hadduu doono isagoo dee isiloobayba haba noqoto gacantiisii doonaya inuu wax kuba ishaaro ama taasoo dee ay maradii deeto dhinac uu kaba faydo cawradiisu ay kaba muuqato bal waana taa tafsiirka fuqahada oo dee xadiidka marka la eego jaanibkan iyo cawradiiya waxaa kuba tacalluqsan uba dhow wacan ilixtibaa'i fii thawbina horeynu usoo maro waa dooyaysi lagu dooyaysta maro waaxidin keliya hadda kitaabulibaasna waa umuuruhu kuma keeni doono yuftii markaa gaadhayo bifarjihi farjigii sidee ila samaa samadii macnaa u banaynayo macnuu waa maxay ninku maro keliyaaba guntana wax kale ma jirto wuxuu doonay inuu fadhiisto dee dadku markaan gidaaradaa lagu tiirsanayne banaanadii la fadhiyayna waa tii la dooyaysan jiray bal dee hore waataynu usoo naqlino waxaabay dhahaanba in alixtibaa xiitaan lcarab dadka kale hadday magaalooyin deganaayeeno gidaaro ay ku tiirsadaan iyo waxa ay helayeen carabisideennii bay wada reermiyi ahayd markaa ardaayad iyo golayaasha la yimaadayna gidaar lagu tiirsadaa ma jirtee dooyadan baa iyaga jidaar u ahayd oo alixtibaa xiitaanulcarab bay dha waa si inagaba dee la dooysan jira markaa ninkii maro kaliya buu haystaa wax kale uu hoosta ku xidhayay ma jirto tiibuu u baahdo intuu iska furay buu iska dooyeysay farjigiisiina wax ka dacawradiisii qarinayaa ma jirto taasna iyagaa way la iman jireen markaas ee taasna uu nahiyay labada xaalaba waa xaalooyin ay laba iman jireen wa can ilmunaabadati walmulaabasa waa labadii baycateynkii ugu horeeyey iyaguna ee horena xadiidka waynuu soo maray kitaabalbeecna way kuba dambeeyaan waana nooc beecyadiiyo iibabkii qararku ku sugnaa jahaaladiiyo qararku kuba sugnaa wax kastoo qarar ku sugan yahayna shareecadeennu way xarimaysaa ama waxaan dee la garanayn caaqibadiis ay qarsoontahay jaahil tahay xaqiiqadiisa iyo miqdaarkiisa aan la garanaynin hadhow muran iyo nisaac aan lagaba baxayn marka munaabadadu waxyaabihii laguma fasira waxa ka mid ahaa isagoo yidha maradaas waan kuu soo tuuraya kol haddaan kuu soo tuuro khalaas way kaa gadan tahay way kaa iibsan tahay hadal dambe mama jirto maradii hadduu kala bixiyo wax kale ama kuma soo bixi kara iyadoon wax kala jirin bal taas ama in bayc alxasaad lafdigii yimi oo inoo dambeeyo oo ah isagoo yidhaaha waxaa imika waan tuuraya ilaa halkii aan dee dhagaxu gaadho waa beyc alxasaad baabay ahayd waa tafsiir kale ayaa jagadii dhulkaasaan kuu joogsada halkaa dhagaxu kugu dhaco ayuu baabad leedahay waa gaaban karaa dheeraan karaana waa wax qarar kuma sugan yahay mulaamasadna waa isla taabasho macnaa maradaa marka taabataba iibkii waa go-ay khalaas uu inoo dhammaado taabashadii ay kaba dhigaan cinda almulaabasa ama cinda alabsi beecu inuu go-ayo tafsiiro kalena way jiraane bal waxaan leeyahay meesheedii ma joogne laakiin waa adigu laba beec oo qarar ku sugnayn iyo jahala ay kuba sugan tahay bal taasna rasuulka ilahay uu nahiyey maxalushaahidkuna maxay tahay waa labadan salaadood salaadan ka dambaysa casar iyo salaadan subaxa kaba dambaysa bal markaa taasba weeye kolleyna qolooyinkiide iyo kuba tegay nahyigan wixii aan sabab lahayn baa saa aan nidhi axaadiidtan ay isugu imanaysaayoo kuwa ugu dhoweedee kuwada camal falaya kuwaasay noqon ama haddaan idhaahno nahyigan guud ahaanba waa mutlaqo marna waxna lama tukan karo waqtigaa dabadeed ama iyadoo la eegay umuuro soo arooray meeye way bannaantoo nahyigan waaba la nasakha laba yidhaaho oo kale iyo waxyaalahaas axaadiistii baa qayb lagaba tegaya marka ixtimaala takhsiis ixtimaala naskhi iyo waxyaalaha meye horta naskhiga ee takhsiis la khaas yeelaa ka mudan oo kaba horeynaya bal weli axaadiisna way noo socotaan bal markaan markaynu isku soo ururinana axaadiisayn waxay nooguma sugan afar xaaloo laba shay waa labada waqti hore bacda salati subxi iyo bacda salati alcasri waxay ku tacalluqayeen shaksiga ficilkiisa macnaa ficilka say ugu tacalluqayeen hadduu imika waqtigan oo kale shanta iyo labaatan baaban salaadii tukanaa salaaddii subax waqtigaa la tukaday dee ruuxa nahyigu u bilaabmay koladuu tukaday anuu wax dee sababla aanu tukanahayn haddii bal maalan ruuxii waaba seexdayoo lixdii baabu kacay welina cadcadu markaa soomay bixinba markaa soomay bixin waqtigaasuu salaad tukaday isaga dee nahyigii wuxuu bilaabmaya ina ficilkay ku xidhantahy markanuu salaaddii tukado ayuu nahyigii u bilaabmayaa casarkiina waa saasoo kaleo labadan waqti bacda salaati alcasri bacda salaat ficilka ayay ku waa ficilka salaaday kuba xidhantay amaa labada kale ee cinda duluuc iyo cinda alquruub iyadoo waqtigay ku xidhantay waa waqtiga cadcadu soo baxaysa ama ay dhacayso in arin kala hadhay oo ah waqti kale muu jira baab ka dambeeyaan kuba arki doonaa baab laa yataxara salaata qabla guruubi shamsi laa yataxara ballaada naafiyaan kaba dhigaynaa yataxarana waa ficilkaa dee iska marfuuca majhuulna uma binaynayno markaa faacilkii waan iska qadaraynayo walaa yataxara almusali ruuxii tukanayay ulama qastayo oo ah salaata salaadii qabla guruubi shamsi cadcaddu intaanay dhiciniya waqtigay dhacayso salaadii inuu iska ilaaliyo weeyaanoo waqtigaa in loo qasama nafyiguna bimacnaa nahyi buu xadiidka noqone xadaثna cabdالlahi بn yuسuف qaal akhbarana malik can naafic can ibni cumara ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala wuxu uhi laa yataxaraa waa laadii markan imika ficilkii waa marfuuco dee hadduu majzuum yahay ya-du way dhici lahayd waa inaan markaa nafyi kaba dhigno laakiin nafyigu bimacnaa nahyi un weeye laa yataxaraa uma qastayo yaanu u qastin weeye axadukum axadka idinka idinka midi oo fa yusaliya uu tukado nahyigii jawaabtiisiibay kuwa nasbisnaan ama nafyiga fa yusaliya uu tukado cinda duluuci shamsi cadceeda soo bixitaankeeda agti walaa cinda guruubiha markay cadceedu soo baxayso ama markay dhacayso dee waana baabku waa tii inoo socday oo waqtiga caynkaasa waa waqti laysu diiday waa waqti gaaladiiba ayaday doon uba sujuudayaan mushaabahana guud ahaan halkanun mooye inaynu iyaga waxooda aynu u aynu kaba shabahno aynu iyagii bal matalan wax kaga dayana ama uga ekaano waa laynoo diidaya macnaha waqtiyadaa salaada kaba dheeraada wey xadaثna cabdالcaزيiز بn cabdالlahi qal xadaثna ibrahim بn sacdi can صاalx can ibni shaabi qaala anahu qaala ahbaranii cadو bnu yaزيid اljundaciyu anahu samica aba saciidin اlkhudriya yaquul ibnu shihaab wuxuu kasii warinayaa taabici kale bal isagana saalix ibnu kaysaan waa taabicuuno isagaba haddaanu kaba da-weyneyn walow tilmiidkiisii yahay dee dabaqadiisa bal markaa saddex taabici baa xadiidka isu keen raacay waana dad inoo wada horeeyey saxaabiga xadiidkuna waa abu saciid alkhudri koley sharaxan halkan waxay nooguba sugan saalixani waa saalix ibnu kaysaan ninkan adiga gor ibnu shaab kaba wariyo weeye ee maaha saalix ibnu abilahdar ninka la yidhaayo wuxuu taa ku cileeyey bukhaari saalix ibnu abilahdar wuxuu kaba wariyey ma jirto kolley saalix ibnu abilahdar waa nin ka yar saalix ibnu kaysaan oo bal rag la dabaqo ah oo kitaabkana ku sugan oo saalix la yidhaayo la yidhaah waa jiraayo mala kuwaasaaba marka la eego tamiiska kagaba mudnaa bal welibana waa nin daciifa oo asxaabu sunan ilarbacuun ay wax ka wariyaan oo dee dabaqadan marka atbaacu taabiciinta ugu weyn ah waa daciifba saalix ibnu abilahdar walow dacfigiisu dacfi ictibaar galayaho dee macnaa mutaabaca iyo shaahidiya uu soobanayeen haddaba wuxuu dha anahu samica abaa saciidin alkhudriya yaquulu samictu waxaan maqleen rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu laa salaata salaadi ma ahaanin weeye oo bacda subxi subaxa dabadeed xataa tartafica shamsu ilaa ay cadcadu kor noqonayso labadii waqtiba kii ficilka ku tacalluqsanaa iyo kii waqtiga kuba tacalluqsanaaba intan weynoo gelayaan oo salaadii subax dabadeed ilaa ay weliba cadcadu ay ka kor noqonayso xataa tushriqadiina la mid bay noqon nafyigan imika halkan salaada la anfiyeyna ee ruuxu hadduu xataa salaad tukado waqtiga caynkaasa kol haddaan shareecadii ogolayn sharcigii uu diidayo wax jiro oo kale maaho waxaan la anfiyayaa suuro salaadeed waa la arki karaa oo ruux tukanayo rukuucdiiiyo sujuudiya salaaddii laba yimi laakiin salaadani kol haddii shareecadii ay diidayso nahyigani kuma yimi salaad sharciya maaha marka waa alxaqiiqa sharciya waxa la anfiyayaayo waxba imanka salaad saxiixa iyo salaad kaamila iyo waxba taas siday barhkood yidhaaheen uma baahnine waa salaadii sharciga ahayd baaban jirinoo xaqiiqa sharciya ayaa lagu anfiyaya laa salaata bacda subxi xataa tartafica shamsu walaa salaata bacda alcasri xataa taqiiba shamsu xadaثna mحamed بn abana qala xadaثna gundar qala xadaثna شhucbaة can abi طayax yزيid qaala samictu xmraan bna abana yuxadiثu xmraanna horeynuu soo aragnay salaadii weyseye yuxadiثu can mucaawiyaةa qaala anahu qaal inakum latusaluuna salaaة laqad saxibna bal sanadka mxamed ibn aban baa inooguma sugan sheekhuna raximah اllahu tacaala halkan sharaxa ayuu yihi laba nin buu isbaaldhigo wuxuu yihi ninkani waa ninkii reer balkh ama balki loo nisbeeyey waxaana la yidhi waa ninkii reer waasid markaasuu leeyahy labada qowlba macnaa waxay leeyihin mid kasta wax xoogeeyuu leeyahy laakiin waa laba noo iqoo dee sheekhida bukhaari kaba mida waa siduu halkan kuba yidhi bal haddaan balkiga qaato mustamdina way yidhaahaanoo wakiic buu markaa majliskiisa cilmiga la joogo waa ninkii muballiqa ahaa ee dadka gaadhsiin jirayba oo xamdawehna lagu naanaysto waa nin iqoo xaafida ninkaasi oo bukhaari iyo asxaabu sunan ilarbac muslim kitaabkiisa kuma sugnabaa wax ka wariya ama ninkan reer waasid waa isla daba qowmi horta bukhaari keligiibaa wax kama wariyay ninkan reer waasid laakiin waxa kala duwan xaafid ibnu xajar siduu halkan leeyahay iyo siduu taqriib ku yidhaho taqriib wuxuu cibaaradiisu ahayd saduuqun takallama fiihi lasdi waa nin saduuqa asdi ninka la yidhaha laakiin isagaaba la daciifiya baahoo hadalkiisu ictibaar ma lehe ayaa wax kaba sheegay bal waa nin saduuqu kaba cabiray halkanna wuxuu ka cabiray inuu siqayahy kolleyna waxay taasi ka mid tahay meelo aan yarayn oo kitaabka kaba mid iyo axkaamta xaafid ay kala duwan tahay waxa taqriib ku sugan iyo waxa fatxulbaari kuba sugan oo mala haddii laisraa kala raajax yeelana ay noqonayso in loo laamo aimadii kale iyo kolba shaksi kastaba gaar ahaantiisa bal wixii laba yidhiyo aimada kale agtooda waxa raajaxe laakiin halkana meelahaasay kaba mid tahay waa iquu halkan leeyahay waa sidi halkaasna waa saduuq buu yihi waana bukhaari oo keliya ninkaasi lakiin waa isla dabaqa un bal markaa wuxuu yidhi imaka mucaawiya qaala wuxuu yihi mucaawiya inakum idinku latusalluuna waa tukanaysaan salaatan salaad baa tukanaysaan dadku la hadlayaa waqtigiisii laqad saxibnaa waanu la saaxibnay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam famaa ra'aynaahu maanaan arag yusaliihiyaa isagoo salaadaa tukanaya haddii barhkiin yusaliihimaa ay idinkuba sugan tahayna waa dee laba ragcadood buu jeeda walaqad nahaa waa nahiyey rasuulkii ilaahay canhumaa iyo canhaa malaa way meesha kala duwan oo ruwaadda bukhaari barhkood baa yusalliihimaa oo macnaa aan damiirka ka dhigno laba ragcadood canhumaana sidaasay noqon barhkoodna yusalliiha iyo canhaa bay noqonaysaa marka waa haddii yusalliiha iyo canhaa la yidhaha damiirka la ifraadiya waa salaadii lafdiguna salaad baa inoo horeeyey haddii yusalliihimaa iyo canhumaa la yidhaha ruwaadda bukhaari barhkoodu dabdigoodu halkan saa yahay idinkana ay barhkiin u taalo macnaa ishkaal ma jiro waa labada ragcadood ay tukanayeen waana maxay yacni wuxuu u jeedaa alragcatayni bacda alcasr laba ragcadoodoo casr dabadii la tukado kollay hadalka mucaawiye say maka kaba muuqata dadkii uu markaa la hadlayay inay dee raatib ahaanba u tukanayeen oo salaada casar ay laba ragcadood kaba dambaysiinayeen saa dee duhur kaba loogaba dambaysiiyaydoo imankaa ruux keliya wuxuu ku arkay maaha dad buu la hadlayaa saasaa yeeshan wax maalin keliyana markaa dhacay maaha si waxay dee iyagii ay iskaba tukan jireen taas bay ahayd markaasuu leeyahay rasuulka ilaahi waan la saaxiibnay annaguyo rasuulka ilaahi isagoo taa tukanaya maanaan arag taas buu yidhi bal muhimku iyada tukashada rasuulka ilaahi haddaan u ka dambaysiisano xaggan kale dee nahyi baa jira rasuulka ilaahina uu nahiyey waana taa baabka iyo axaadiida iyo baabkii ka horreeyey baa inooguba sugnayd oo bal wixii aan sabab lahayn waa iyada wax laysu diiday amaa rasuulka ilaahi ma tukaday mise ma tukan waxbaa inoo dambeeya haddii alla idhaaho oo iyada rasuulka ilaahi markii hore ma tukan jirin ee waqti ay wafdi u yimaadeen uu labadii ragcadood ee dambe hareeri waaye duhurka kaba dambaysay ayuu qado ahaan maalin u tukaday laakiin khasaa'istiisa waxayd hadduu camal la yimaado waa sugi jire intii dambena waa tukan jiray siday caaisha tiraa walo bacda dumarkii rasuulka ilaahi barhkoodna ay anfiyaan oo yidhaahaan maalintaasun baaban arkay laakiin caaisha axaadiideedii baa kuba timi inay dee rasuulka ilaahi marka uu gurigeeda yimaadaba ay arki jirtay isagoo tukanayo arrintiisa ahayd waa khasaa'istiisa hadduu wax la yimaado inuu sugo ee laakiin qado ahaan ee waa wax laga qaadanaya ruuxii ay wax dhaafeen ama iyagu tan waxaa muuqatay inay iska tukan jireenoo dee waa taasba dee waana taasna nahyigaa kuba yimi xadaثna mxamed بn salaami qaala xadaثna cabdatu can cubaydillaahi can khubaybin can xafs bni caasim waa saddexii marka dhoweydba aynu soo haynay ee isku xigay can abi hurayrata qaala nahaa rasuulu llahi salى اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waa nahiyey oo wuxuu nahiyey can salaatayn waa xadiidkii dhowrka arrimood inoo kulansaday inay kaas buu ahaa ee baabkan uun salaaduu ayaga dee markaa uga munaasibka ahaayeen intii kaluu gooyey can salaatayni bacda alfajri xataa tadluca shamsu wa bacda alcasri xataa taqruba shamsu ee markaa ay dhacaydo kol hadday dhacdo dabadeed maqrib baaba galay iyada taas wax damboo sii socdaa ma jirtee waa cinda alguruub nahyiga gaarkii ama subaxa dee xataa tadluca shamsi waa taan soo aragnay xataa tartafica oo ay waqtiga soo baxdo in dee laga yar joogsanayo ilaa ay ka kor noqonayso bal taasba waa arrimaha aan sooba maray weli axaadiidu way inoo socotaa wuxuu yihi musanifu baabu man lam yakrahi salaata ilaa bacda alcasri waalfajri baabu bayaani man ama waxa weeye mustanadi bayaani mustanadi man bal wuxuu baabaysan yahay caddayntii la caddaynaya wixii xujo iyo ay daliilba u ahaa man lam yakrahi salaata ciddii aan salaada karhin ilaa bacda alcasri waalfajri casri iyo fajri dabadii mooyaane oo bukhaari imanka halkan dee muujasmin khilaafkaa xoog badan hadalkuna waa badan yahay markaa tarjamadiibaa wuxuu kaba dhigay marka dambe ciddii iyadaa bal istan kuba tagtay inuu soo naqliyo ayuu taas kaba dhigay laakiin xukum go-anna ma imanka muu ridin bal waxaynu soo aragnay casarka iyo subaxa dabadeed inahyi meeshii jiro cinda duluuc iyo cinda alguruubna waa jira marka afartaa waan kala qaadi karnaa inagoo midna aan nidhi ficil ayuu ku qaydayo waqtigiisaa dheeraan kara kon la gaabnaan kara midna waa waqti buu kuba qaydanyay laakiin dee waana wax isoosgelayo haddii casarka subaxa dabadii aan idhaahno ilaa ay cadceedu waqtigan ay soo baxaysana nahyigii waa soconaya ilaa ay ka kor noqoto maqribkii haddaan casarkiin idhaahnana ilaa isfiraarka iyo markaa ay sii dhacayso nahyigii waa soconaya ilaa ay hagaagu gaba dhacayso haddaan saan idhaahno laba waqti baa inoo soo bixi haddaan kala qaadnana dee saan marka hore soo sheegnay afar baa jira marka bukhaari t waxa weeye arrintu bal ciddii iyagu kuba tagtay waqtiyadaas mooyaane dee haddii aan kala bastidana afar bay noqon haddii kalena laba waqti baan kaba dhigaynaaye kuwaas mooye waqti kaloo salaada laysu diidayo layskaba nahiyaya inaanay jirin bal wixii intaa ka dambeeya hortaan marka hadalkiisa dhammayno ayaan eegi doonaa rawaahu cumaru wabnu cumara wa abuu saciidin wa abuu hurayratana umuurahan nahyigan ah waxa wariyey cumar iyo ibnu cumar iyo abuu saciid iyo abuu hurayra afartaba xadiid waan soo maray cumarna xadiidkii ibnu cabaas uu lahaa shahiida cindii rijaalun mardiyuuna wa ardaahum cindii cumar waa taan kuba soo maray ibnu cabaas bal maalan waa xadiidkiisii xadiidkii ka dambeeyena xadiid ibnu cumar buu ahaaba xadiidkii marka la eego khubayb ama dee xafs ibnu caasim abu hureyre kaba warinayana waa taa waynu soo aragnay abu saciidna xadiidka dambe ee uu cada ibnu yaziid aljuduuci kaba warinayo afartuba waa afar xadiidoo imika caawa aan soo aragnay kuwan uu inoo tiriyayo macnaa nahyiga bacda salaati alcasr ama badawaxa weeyaan iyo bacda alfajri saxaabadaasba way wariyeen intaba waynu soo maray marka haddii adiga bal maalan taa laba yidhaaho waana axaadiidta aynu soo maray intaasoo xadiid kumay sugnayn waqti intaa ka badan sheegitaankeed kumay sugnayn bukhaarina waxaa la arkaa dee wax kaloo wariyey ma jirto wax kaloo shardigiisii gaadhseen ma jirto inuu leeyaba inta laysu diidaya waaba intaa waa kaasna dee cibaarada tarjamada inoo soo dhigtay hadal ibnu cumarna wuu raacin doonaa oo bal maalan taa keenaye laakiin maxaa jira waqti shanaad oo ah waqtigaa ay cadceedu samada bartankeeda ku sugantae weli zawaal aanla gaadhin eeanay xaggii duhur aanu gelin ay kor noqotee madaxa halkaa dee samada bartankeeda ay kuba sugantaasoo kale waaba jirtaayoo nahyi baa yimi bal xadiida wax ka badan baa kuba yimi axaadiidta kuba timi waxaa kaba mida xadiid cuqbat bnu caamir oo ahaa rasuulka ilaahi saddex waqti uu yidhi uu noo diiday inaan salaad tukana iyo inaan wax aasnaba waxaa kaba mid ah xiina yaquumu qaa'imu dahirata xataa tartafic waa muslim saxiixiisa xadiidkii dheeraaye imaam nawowine riyaadka baabka rajaha uu ku soo aroorinayey ee camr bnu cabasa ee bal matalan weysada iyo waxyaale iyo rasuulka ilaahay barayna waxaa kuba sugnaa rasuulka ilaahay ee uu tuka buudho dee markaa ay dee ay harhku bal matalan warankii kuba baaba-o taasee samada bartankeeda ay tahay markaa salaaddii kaba joogso kaasna saxiixa muslim waa kuba sugnaayoo kale bal xadiid abu hureyranoo ibnu maaja iyo ay wariyeenna iyadna waaba jirtaa xadiid muwadac kuba sugan laakiin mursalina waa jiraayo bal axaadiid baa kuba timi waqtiga caynkaasa inuu bal matalan iyadana nahyi jiro marka bale axaadiidii badnayd isagoo bukhaari eegayuu leeyahy intaasaa inoo sugan oo intaa mooyaane wax kale oo karaahiy ma jirtee laakiin dee axaadiidtaa kala duwan hadday timi arrinku wuxuu noqonayaa un ziyaada min xaafid ama waa ziyaado ruux hiqi ziyaadiyey oo ay waajibtay in la aqbalo bal maxaa inoogu soo biiraya afartan waqti ama labadan waqti haddii aynu isku sii celcelinno waqtigaa cinda alistiwaa taasba weeye waa nasan shaaficiyadii aimo kale ay kuba tagaan laakiin iyadna mid baa jirto shaaficiyadu ay kaba soo reebaan ee cidda waafaqsan oo maalinta jumca waqtigan cinda zawaal baan idhi ama ma cinda alistiwaa salaadiina waqtigaa lama tukanayo xadiidka camr bnu cabasana waqti jahanamo la shida ayaaba ku markaa tacliilsanaa laakiin maxaa jira halkan imaam shaafici iyo qolooyin ay kaba soo reebeen maalinta jumca tay ugaba soo reebeenna waxa weeyaanuun oo bal matalan ay ugaba soo reebeen salaada jumcada in hore loo tago ayaa laynooguba yeedhay dadkana laba faray taasba weeye bal waxaana la ystarqiibiyey way noo dambaysaaye inuu ruuxu salaad tukan karo ilaa khuruuji ilimaam imaamka khuruujkiisuna waa dee waqtigaa uu mimbarka fuulayo ayaa khuruujkiisu ahaa marka xadiidkaas markay tahay haayadii lagaba dhigay salaada ilaa imaamku kaba soo baxayo ama khadibkuu kaba soo baxayo qaayadii lagaba dhigay waqtigu soo baxayaana waqtiga zawaale uu khudbada bilaabaya ay tahay taasi maxay keenaysaaba inaanay iyada jumcada gaar ahaan laga soo reebayo dadkiina markaa ninkii dee qur-aan akhrisay ninkii salaad tukanaya sida saxaabada qaarkood ba yeerayna salaadiisa iska wataa salaadda waxay ka joogsanaysaa markaa mimbarka uu fuulay imaamka ayay kaba joogsanaysaa waana waqtigii zawaalkiio markaa taas baa imaam shaafici iyo ay ugaba soo reebeen cinda alistiwaa maalinta jumcada ay ugaba soo reebeen bal xadiidna waa kuba yimi waxa weeyaan xadiidka sanadkiisa ayaa inqidaac leh walow shawaahidna uu leeya uu xaafid leeya marka waxaa laysu wadageeyo khabarkii waa xoogoobayaayo bal maalinta jumcaha waa laga soo reebi wixii kale waqtigaasna waqti manhiyuu noqonaya waana ziyaado inoo soo korodhay makhraj saxiixana leh sida labada xadiid ee saxiixa muslim kuba sugan marka waan kuba darsanay walow bukhaari dee arrintan cibaaradiisu imika tan ay ahayd umuurahana uu isagu wax kalu kusii xoogayo wuxuu yihi xadaثna abu nucmaani qaala xadaثna axmed ibnu zaydi can ayuba can naaficin can ibni cumara qaala wuxuu yihi ibnu cumar usalli anigu waan tukanayaa kamaa ra-aytu san arkay asxaabii yusalluun anigu san arkay asxaabtaydii iyagoo u tukanaya ayuunbaaban u tukanayaa bal taas oo dee waxa weeyaan waqtiyaday tukan jireen iyo siay u tukan jireen laa anha umana diidayo axadan axad uu diidi maayo oo yusallii tukanaya bileylin habeen walaa nahaarin maalin maa shaa waqtiguu doono hayra alla taxarow laakiin wixii aan ahayn alla taxarow inaydaan uba qastin duluuca shamsi walaa guruuba cadceedu markay soo baxayso iyo markay dhacaysoo kale bal meesha kalaamku kolley aada buu uba badan yahay waana jira dawaaif culimmada ka midoo kaba dhigaya dee wakhtigan aada laysugu diiday wakhtigan inuu yahay oo tan baa loo diidayaye casarka dabadiy oo kale intaan isfireer la gaadhin in lama tukan karo abu daawuudiyana waxyaalo way kuba yimaadeen in bal marka la eego ibnu cumar iyo cumar iyana mala kalaamkoodii subaxiina waktiga dee ujeedadu waa waktigaase in waktigaa inta ka horeysa wax lalaba iman karee bal ibnu cumar baa le si axaadiida inoo sugan baan qaadanaynaay kol haddii layska ilaaliyo duluuca shamsiya quruubkeed wakti kaloo ruux tukanayo oon anigu u diidayaa ma jirto taasba weeye waayo labadaas baa rasuulkii ilaahay nahiyey laakiin dee nahyigu intaa isagoo ka waasacsanna waynu aragnayba iminka bukhaarina hadalkiisan ama cibaarada tarjamada uu dhigtay yaanu xukumkiiba goyne ayuu kuba xoogeynayaa waxaan la karahay ama karaahada taxriimba haba noqoto ama tansiih ama nahyigu inuu ku kooban yahay wakhtiyadaa uu kuba kooban yahay laakiin waa taan leenahay wax kaloo ziyaada ayaa inooguma sugan umuurahan awqaadda ku xidhanba weeye wax jirta xaalaad iyagu gaar ah oo kolkol salaada ruuxa looba diidayo oo kale haddii dee waqtigii la aqiimayo salaadii salaada la aqiimayube sunad markaa lama gelayo ruuxii kol haddii aqiimo dee afka lagu hayo ama laba aqiimayo oo kale oo kale bal taas waqtiyo kalena waxa weeyaan malaa dee khaas khaasina way yimaadeen laakiin wax caama oo dee waqti kuba xidhanoo ama ficil salaadeed ku xidhanoo weynoo hadiyo goor mustamiroon wax naadira ahayn ama wax ruxruux ku imanaya ahayn waa intan abwaabtan aynu kuba aragnay bal in yar mancaaw ku daraya si abwaabtan iga dhammaatay oo kuan sheegay baabu maa yusallaa bacda alcasri min alfawaaiti wa naxwiha wuxuu baabaysay in baabu baabyayani maa kii yusallaa la tukanaya bacda alcasri casr dabadi min alfawaaiti waxyay ruuxa dhaafaya iyo wa naxwiha sida rawaatibtii iyo waxyaalahaas oo kale hadday iyaguna dhaafaan oo waa umuuro dee uu inoo soo kordhinayo ah taa aan lahayn wixii sabab leh saa shaaficiyadii ay kuba tegeen nahyigan caamka waan ka soo reebaynaayo uu banaanaanaya tibuu inoogu soo dhigtay baab wa qaala kuraybun kureyb wuxuu hi can ummi salamata isagoo kaba warinaya sala nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulki ilaahi waa tukaday bacda alcasr casar dabadeed ragcateen laba ragcadood wa qaala wuxuu hi shaqaalani waxay shuqliyey naasu dad min cabdilqays reer cabdilqays ka mida can iragcatayni baca duhri labadii ragcadood ee duhurka kaba dambeeyey kolley waa xadiid inoo dambeeya salaad iyo bal ruux tukanaya baabuu u dhigan doono haddii lala hadlo waayo umusalama cid u dirtay isagoo tukanayo markaa khaadimadii u dirtayoo bal ruux tukanaya haddii lalaba hadlo baabuu u dhigan doono ayuu inooguma iman doonaaye laakiin waa xadiid dee kitaabkaba kuba suganoo rasuulka ilaahay baa isagoo gurigaa umusalamo yimi laba ragcadood tukaday labadii ragcadood bay tihi waadgii diidi jirayee nahayn jiree maxaa dhacayoo markaas ihi waa duhurkii sunnihiisii oonan tukanoo dad aygaba shuqliyeen marka waa waxa ruuxa dhaafay oo ruuxii dib u qadaynayo sunnana waabay ahaayeen xadaثana abu nucaym qaala xadaثana cabdulwaaxid bnu ayman qaala xadaثanii abi abihi ayman اlxabashi labadooduba oo laba taabici cabdulwaaxidna waa siqaara taabicin waa khaamisa aymanna waa dabaqada ka horeysa uun waanaan dee kolley ayman alxabashi dee malaa dadkaas ay haya ujaada qaala xadaثanii abi anahu samica caaishata qaalat caaishuu maqlay iyadoo tidhi waladii ilaah baan ku dhaartay dahaba bihi rasuulka ilaahay dee la tegey macnaa dee ruuxdiisa qabtaan ku dhaartee maa tarakahumaa waa labada ragcadood ee casar ka dambeeye kama u tegin xataa laqiya allaahi ilaa ilaahay la kulmu kaba dhimanaya waa markii uu bilaabay dee arrintaa umusalama inoo sheegayso markii dambe uu laba yimid dabadeed buu rasuulka ilaahay sugay sababtuna hadduu caan la yimaado wuu sugi jiray waana khasaaistii ee wax lagaga dayanayo jaanibkaasi maahae laakiin qallaha horunbaa lagagaba dayanaya iyaduse waxay ka dhigtay wax aan u iska tukan jirtee wamaa laqiya allaha tacaala ilaahay lamau kulmin xataa taqula can salaat oo ilaahay lamu kulmiyo rasuulka ilahay ma waafajila salaadii ka cuslaaday macnaa ka cuslaadaydu dee waa weynaaday rasuulkii ilaahay oo macnaa taagnidii baa ku adkaatay maha salaadii inuu faraa ka qaadaase uu salaadii uu dheerayn jiruu taagnida kuba tukan jiray ayaabay noqotay inuu sanadii u dambeysay o dhan inta badan fadhi kuba tukado kolkolna intuu marka hore fadhi iskagaba galo ayaa markuu soddon aayadood ama afartan waa in dheerba inaga inagu dheer ay u harsan tahay ayuu kici jiray agde in dheerbo qur-aan badan buu fadhiga ku aqriyo markuu soddon aayadood meelihii ku rukuucayay ama afartan ayuu kacayo markaasuu intuu intaa aqriyo taagni kaba soo rukuucayay waa waxyaala inoogaba sugan ee tan bay leedahay waabatanoo wa kaana waxaa yusallii mid tukada kaiiran min salaati qaacida tacnii haddaba waxay ujeedaa maa taraka humaadan alragcatayni bacda alcasri labada ragcadood ee casar ka dambeeye ujeedaa wakaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yusaliihimaa labadaa wuu tukan jiray markuu guriga yimaado walaa yusaliihimaa fi lmasiih masjidka kumuu tukan jireen makhaafata an yuthaqira isagoo ka cabsanaya inuu ku cusleeyo calaa ummatihi laakiin dee nahyigaabaa jiray arrintanna waa arrin khaasaan leenahay waxaan qado ahayn wakaana wuxuu ah yuxibu mid jecel rasuulka ilaahay maa yukhafifu canhum waxa dadka kaba fudaydinayo hadduu masjidka ku tukado lagagaba daydo culays baabay kuma keenaysayo taas baana ugu tukan bay caaisha leedahay iyadna way tukan jirtay xadaثna mسdd qal xadaثna yaحyى qal xadaثna هisham qal akhbaranii abi qaalat caaishaةu bna اkhti xarfunidihii baa xadfan waxay la hadlaysaa curwa yabna اkhtii weeye yaadii unbaa meesha ka dhacsan walaashay inankeediiow maa tara kamuu tegin annabiyu salى اllahu عalayه wasalam kamuu tegin asajdatayni waa labada ragcadood oo sujuuddii ragcaddii baa laga cabiray bacd alcasri casrka dabadii ah cindii aniga agtayda waa markuu gurigeeda joogo qadu weligiiba kama tegin waa intii uu bilaabay dabadeedun xadaanaa muuse bnu ismaaciila qaale xadaanaa cabdulwaaxid cabdulwaaxidku kii ina ayman maaha marka dhoweyd walow ay meel sanadka kaga wada jiraan oo kaa horena bukhaari abuu nucaym baa udhaxeeyey kana maxaa udhaxeeya muuse bnu ismaaciile laakiin kaasi waa taabici kana waa atbaacu taabiciintii waa cabdulwaaxid ibnu ziyaad aynu hore usoo aragnay laakiin abuu nucaym baa dee shaqadiisii waaweynaaye taabiciinta soo gaadhay ah ee markaa kani waa laakiin meel bay kaga wada jiraan lakiin waa laba noo kala horeeye weye kani waa ina ziyaad kaa horena waa ina ayman qaala xadaana shaybaniyu waa abu isxaaq ashaybani hore inuu soo aragnay qaala xadaana cabduraxmaan ibn اlaswad can abihi can caaishata qaalat anaha qaalat ragcataani laba ragcadood lam yakun ma ahayn rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yadacuhaa midka taga siran hoosaan walaa calaaniyatan korna ugama tegi jirin ragcataani qabla salaati subxi labada ragcadood ee subaxa ka horeeya xataa safarkana waa tukan jiray kuwaas wa ragcataani laba ragcadood oo bacdalcasri laakiin waa markuu gurigeeda jooga iyo beryihii dambe uu bilaabay untani xadaثna mxamed ibn carcarata qaala xadaثna shucbatu can abi isxaaqa qaala intuba waa xadiid caaisha waana wax keliya ka wada hadlayaane ra-aytu waxaan arkay alaswada abu isxaaq asabiici weeye waana shucbana kol hadduu ka warinaya tadliiskiisii aamin baa lagaba yahaye qaala wuxuu uhi ra-aytu markaa abu isxaaq ashaybaniya waa labay kala yihin mid kastaba abu isxaaqku iyadu haba noqoto waa nin kala wenyin wuxuu yihi abu isxaaq asabiici ra-aytu waxaan arkay alaswad aswad ibnu yaziid iyo wamasruuqan masruuq masruuq ibn lajdac oo kibaartii taabiciinta ah shahida iyagoo qiray calaa caaishata macnaa waxay markhaati fureen macnaa ay caddeeyeen oy dee qirayaan qaalat inay tidhi caaisha maa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ma ahayn yaatiini ku ii yimaado oo fii yowmin maalin bacda alcasr casarka dabadii ilaa uu yimaado sallaa ragcatayn laakiin bal waxaan leedahay kolley labada ragcadood rasuulka ilaahay qadahan buu la yimo taasi waa ta aan u daliishanayno in waxa weeye bal axaadiidta nahyiga cumuumkoodii aan khaas yeeloon ku koobno nawaafishii aan sabab lahayne wixii ama ruuxa dhaafay siuu sheekhuba kaba cabiray ama ha noqoto farad ama sunnaba haba noqotee waa la tukan karaa waqtigaas bal taas baabay tahay ama iyada istimraarkani waa khasaaistii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagay gaar uba tahay ee wax markaa halkan dee caaisha iyo taa haba samayso laakiin wax dee la iska wadayo iyada taas ma aha bal waxa weeye waxaanay caaisha kolley kaba dhigaysaa nahyigan rasuulka ilaahay waqtiyadaa nahiyey waa ruuxii isagu u qastayey salaada cadceeddu markay dhacayso ama marka ay soo baxayso ayaa nahyigu yee laakiin ruuxa kale maha waa caaisha si dee fahamkeedu ahaa oo bal matalan kol iyadoo dee cumar iyo xadiidkaa hore lagaba wariyey ayay kaba dhigtay dee cumarna keligii maaha ina dad kale la wariye in meesha waham dhacay rasuulka ilaahay tunaahiyayay qasadka ay had labadaa waqti marka waa caaisha tan baanay uga tukan jirtee bal inaga waxaan lena waa khasaaistii rasuulka ilaahay salaaddii iyadu sabab lahayd ama salaad la qallaynaya ahaydna waa lagama soo reebiya waa la tukan karaa wixii kalese dee nahyigaas baa laguma soconaya ama salaada dabadeed ficilka ha ku xidhnaato ama cinda duluuc iyo cinda alquruub haba noqoto waana taa ay noo soo kordhay cinda alistiwaa in waqtigan ay caaisha leedii kamuu teginna waa markuu bilaabay dabadeede maaha markii hore waayo intii hore buu tukan jira wallah subxaana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu